Magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka Koonfur Galbeed ayaa waxaa ka furmay shirka wada tashiga horumarinta xanaanada xoolaha. Waxaa shirka goobjoog ahaa Wasiirka Xanaanada Xoolaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Wasiirada Xanaanada Xoolaha Dowlad Goboleedyada dalka, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cumar Nuur ayaa ka warramaya ujeedka shirka iyo waxyaabaha looga hadli doono maalmaha uu socon doono.
guud ahaan la adkay xiriirka do- labada eh, dowlad gobole- eh, goboleedka iyo dowladda federaalka ah Eh, teeda kalena waxay tahay in howlaha hortawinta u leh xanaanada xoolaha horumarinta reer guuraaga iyo arrimahaas in layska wareysto Eh, howshaani waa howl uu wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalk uu ku mari doono dhammaan dowlad goboleedyada dalka inta uusan sanadkan dhammaanin si xooga loo saaro een, isbeddelka cimilada soo kordhaysa iyo dhibaatooyinka haysta reer guuraaga iyo xoolahooda iyo sidii wax loogu qaban lahaa Wasiirka Xanaanada Xoolaha Koonfur Galbeed, Sandheere Maxamed Iftiin ayaa tilmaamay in shirkan uu muhiim u yahay dhammaan dowlad goboleedyada dalka.
wasiirow mar koowaad iyo mar lamaad adii wafdiga ha dhowaada baydhabo janaay ha ka dhowaada wasaaraddii xanaanada xoolaha dherta iyo daaqa dowladda koonfur galbeed ha ka dhowaada ee, araga haytaan ee, shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowladda koonfur galbeed waa dhakhaatiir in diyaarsan lang master degree in haynan in fadhiina diyaarna inga ini dalka iyo dadkiyo in adeegan qof kastana shaqadiis iyo waajibaadkii isuleyna gorodaawo shaqaalaha hortaa fadhiyi wasiirka xanaanada xoolaha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xuseen axmed ayaa sheegay in ay xoogga saari doonaan wax kasta oo lagu horumarinayo xoolaha
safarkun insha allahu tacaala walay ka mara doona dhammaan maamulada dalka dhan waa ka mara doon haddii ilaahay ay roo insha allahu alla raalli ku nagada muhiimaddan inkawiinaytay safarkan inkawiin wali waa in ilin kuurgala guud ahaan een, xaaladda ee dalka marahay ee, dhinaga unugeeka mas-uuliyaddiya ilaahayna saaray ee xoolaha xanaanada xoolaha in ilin kuurgala wali ogtiina dhallinyara dhakhaatiirta inta fadhiyada masigeeka agaasimiya ama agaasubaaxyadada muhiimadii dalkan u lehta wasaaradda xanaanada xoolaha way kale ogtiina guud ahaanba dalka wali isbedel een, oo cimilada ah iyo ciidan jarta wali eetagna nagday abaaray hana nagdi mararka qaarna daadada dhi walaagaas dhoon sida liinka kuur gala fadi oonu kula shaqay fadni wasiirada saaxiibadaan ee howlo adag dalkun kahay sidaynu kula shaqay fadni muhiimadana gaarka ah iyo ata dhammaan caasimadaha dowlad goboleedyada dalka ayaa waxaa lagu qaban doonaa shirkan oo kaleeta ah si dhammaan dowlad goboleedyada dalka loo gaarsiiyo hanaanka horumarinta xanaanada xoolaha